bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqoliyo toddobaad ee kitaabkii siirada ahaa ee alraxiiq ilmakhtuum dersiganina wuxuu weli ku saabsan yahay ghaswatu badrin ilkubraa dagaalkii weynaa ee beder al-jeyshu lmaki ciidankii ree maka waa kii uu abujahal watay waa annafiir yaa loo yaqaanaaye oo fii curdati alqitaali dagaalka goobtiisii ku sugan wa wuquucu alinshiqaaqu fiihi wa wuquuc alinshiqaaqi fiihi iyo isaga oo kala jab uu ku dhacay amaa qurayshun quraysh haddaynu u nimaadno faqadat waxay gudatay leylata habeenkeedii haadihii oo kan ah yacni waxay ku bariday fii mucaskarihaa meeshii ay fadhiisinka ka dhigatay oo ciidankeedii ciidanku meesha uu dego yaa mucaskar la yidhaahdaa mucaskar yaa waxaa la yidhahdaa ciidanku meesha uu dego mucaskarka ama meeshii uu ciidankoodu degay oo ku yiilay bilcudwati daanta alquswa ee fog ama dheer yacni dooxada weyn ee ceelasha beder ay ku yaalliin yaa dooxo waliba laba daan bay leedahay daanta dhow waa ta xagga madiine u dhow halkaana waxaa ku sugnaa ciidamadii islaamka dhinaca fogna oo xagga maka jirana waxaa ku sugnaa ciidankii weynaa colweynihii reer maka walamaa markii asbaxad ay waabariisatay waxaa weeyaan waa ciidankii make eh aqbalat waxay soo qaabishay oy wejiga soo saartay xaggii muslimiinta fii kataa'ibihaa iyada oo u socsocota sidii urur ururkeedii katiiba urur urur iyadoo u socota wa nasalat waxay ka soo dhaadhacday min alkathiibi haartii ciidda ahayd ayay ka soo dhaadhacday oo ilaa waadi badrin dooxada beder ayayna usoo dhaadhacday subaxdii wa aqbala waxaa soo aaday nafarun koox oo minhum ciidankii quraysheed ka mid ah yaa ilaa xawdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama darkii uu rasuulku iyo mu'miniintu ay samaysteen ee ceelkii ugu dhowaa xaggooda ahaa ayay soo aadeen fa qaala rasuulku wuxuu ihi dacuuhum iska daaya iska cabeene fiiri rasuulka naxariistiisa in oon loo dila ayuu diidayaa iska cabeena dhaaf yidhi dacuuhum iska dhaafa famaa shariba ma cabin baa layidhi axadun cid oo minhum maalintaa ka mid ah yowma idin maalintaa ayagaa biyihii kama cabin ilaa hadduu afka saaray uu ka cabayba waqutila waa la dilay si waa haddii laga reebo xakiim ibnu xisaam ninka la yidhaahdo nin intuu maalintaa biyahaas ka cabay aan la dilin xakiim ibnu xisaam baa jiray fa innahu xakiim ibnu xisaam lam yuqtal lama dilin wa aslama wuuna islaamay bacda daalika markaa kadib uu islaamay wa xasuna islaamuhu islaamkiisuna wuu wanaagsanaaday wa kaana wuxuu ahaa idaa markii ijtahada filyamiini dhaarta uu rabo inuu si weyn u dhaarto si xoogle inuu dhaarto waaye idaa ijtahada inuu ku dadaalo filyamiini dhaarta yacni si weyn inuu u dhaarto markii uu doonaya wuxuu dhihi jiray laa walid allih baan ku dhaartay saa inaana yeelay ama saa aysan ahayn waladii allih baan ku dhaartay najaani i badbaadiyey miyoomi badrin maalintii bader allihii iga badbaadiyay baan ku dhaartee yuu dhihi jiray markuu rabaa inuu si weyn u dhaarto falamaa markii idma'anad ay xasishay qurayshun quraysh oo intay waadigii ka soo dhaadhacday rag iyaga ka midin ay biyaha cabbeen bacatad waxay soo dirtay cumayr ibnu wahab aljumaxi ninka la yidhaah nin xariif ahoo ciidamada qiyaasi yaqaana ayay soo dirtay litacarufi si ay ogaato calaa madaa quwati jeyshi lmadiina ciidanka madiine ka soo baxay cududiisuba intay laegtay iyo tiradiisu tiradiisu intay laegtahay si u ogaadaan fadaara wuu ku soo wareegay cumayrun cumayr bifarasihi faraskiisa ayuu wuxuu kula soo wareegay xowla alcaskari fadhiisinkii muslimiinta ayuu ku soo wareejiyey faraskiisii uma markaa kadib rajaca wuu laabtay ilayhim quraysh buu laabtay fa qaala wuxuu yidhi nimankii ma rabtaan tiradooda halaatu mi-ati rajulin waa saddex boqol oo nin yasiiduuna qaliilan wax yar ayay ka badan yihiin ow yanqusuuna ama wax yar bay ka yaryihiin waa saddex boqol hilaadaha saddex boqol way fiiris u keenay dadkaa hore waxay ahaayeen dad oo khubaro ku ah arrimaha noocaas walaakin wuxuu yidhi hase ahaatee amhiluunii bal ii kaadiya waxoogaa isuga xataa andura ilayhim xataa andura bil si aan usoo eego alilqowmi qolada inuu u sugan yahay kamiinun ciidan meel ugu dhuumanayo oo ciidan intan aynan ahayn ciidan kale uu meel ugu gabanayo aw madadun ama gurmad soo socda oo dhexda kusoo jira inay leeyihiin iyo in kale aan soo ogaada ii kaadiyo fa daraba wuxuu xulay filwaadi dooxadii beder ayuu xulay oo xaggii madiine ayuu u xulay xataa abcada ilaa uu ku libdhay uu ku fogaaday meel soko kama soo noqon wax la huba inuu sheegaa la rabaa falam yara shay-an waxba ma arkin wax ciidanho meel ku gabanayo wax soo socda oo gurmadaho soo socda midna muusan arkin fa rajaca wuu soo laabtay ilayhim nimankii qureysheed ayuu usoo laabtay fa qaala wuxuu ku yidhi maa wajadtu ma arkin oo ma helin shay-an waxba walaakinanii hase ahatee qad ra-aytu waxaan arkay buu yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay albalaaya awr balaayo ayaan arkay awr awr balaayo ayaan arkayoo taxmilu sida almanaayaa geeri sida nawaadixa yarib waxaan arkay buu yidhi awrtii la dhaansanayay ee yarib waa awrtii la dhaansanayay nawaadixdu waa kuwaas nawaadixa yarib awrtii la dhaansanayay ee yarib oo taxmilu sida oo xambaarsan almowta dhimasho ama geeri annaaqica aan waxba hambaynayn meydka dhimashada aan waxba hambaynaynin yaa naaqic la yidhaah marka ereygan la yidhaahdo balaayo af soomaaligana waa ka mid wax kasta balaayoy baydh balaayoy naga bax baasow bax balaayo balaayaa tahay balaayaynu idhaahnaa balaayadu marka maxay tahay asalkeedu xaguu ka yimid wuxuu ka yimid waa af carabi horta waxaanu ka yimid wathaniyiintii dadkii carabta ahaa ee ee sanamyada caabudi jiray waxay aaminsanaan jireen ruuxu markuu dhinto haddiiba lasoo bixinayo oo aakhiro la imanayo hal buu fuuli jiray hal hal hal uu fuulo ayuu u baahan yahay marka waxaa la rabaa hal fiican oo uu aakhiro ku yimaado in loo sameeyo marka markuu dhinto qabrigiisa waxay ku xidhi jireen hal ilaa hashaasi ay meeshaa kaga dhimato hashaasuu qofka meydkii soo fuuli doonaa saasay dhihi jireen hashaasaa beliya la dhihi jiray albalaaya geela meydka lagu dul xidhay ayay balaaya dhihi jireen marka waxaan soo arkay buu ihi balaayo oo waa awrta maaragtay geela meydka qaada oo taxmilu lmanaaya manaaya geeli sida geeri sida nawaadixa yarib waxaan soo arkay buu yihi awrtii la dhaansanayay ee magaalada yarib oo taxmilu lmowta naaqica meyd aan waxba hambe geeri aan waxba hambeynayn sida qowmun qolo ayaan soo arkay buu yihi qoladaasoo leysa uusan ahayn macahum iyaga aan haysanin mancatun difaac aan haysan waxay isku difaacaan ma haystaan walaa malja-un meel ay ku dhuntaanna ma haystaan ilaa siyuufuhum seefahooda maahne marka ninkii u tago o dhan way dili wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa araa anigu uma arka buu yidhi an yuqtala in la dilo rajulun nin oo minhum iyaga ka mid a xataa yaqtula ilaa uu ka dila rajulan nin oo minkum idinka idinka mid a aniga wuxuu yidhi ragga aan soo arkay nin haddaad ka dishaan ugu yaraan horta mid idinka ayuu dili marka waa saddex boqol haddaad saddexdooda boqol dishaan oo saddex boqol idinka dilo maxaad faa-iidood haysaan wuxuu yihi fa-idaa asaabu hadday idinka dilaan minkum idinka acdaadakum tiradooda waa saddex boqol hadday saddex boqol idinka dilaan famaa khayru lcayshi nolol wanaageedu muxuu yahay bacda daalika markaa kadib qurayshu awal ba iska yareed oo saddex boqoloo nin laga dilay nolosheedu say noqonaysaa fara-w ra-yakum bal ra-yigiina arka ka fiirsad buuhi aniga hadda ra-gayga waa kaas meeshaas faa-ida kuma jirtee markuu ninkaasi warbixintaa keenay warkaana u jeediyey waxaa istaagtay waxiina idin markaas oo ninkii cumayr ibnu waham aljumaxi uu warkaas soo jeediyey qaamad haddana waxaa istaagtay mucaaradatun mucaarado kale ayaa istaagtay niman kale oo ku fallaagoobay ninka la yidhaahdo abujahl iyo dagaal oogayaashii ayaa istaagtay oo didda abijahlin abijahl ka soo horjeeda abuljahlkii almusamimi ee ku madax adeygayey ee ku adkaysanayey cala almacrakati dagaal mucaaradadaas ama fallaagadaasoo tadcuu dadka ugu yeedhaysa ila alcawdati biljeyshi in ciidanka la celiyo ilaa makata maka in ciidanka loo celiyo duuna maa qitaalin duuna maa wax haba yaraatee wax haba yaraatee oo qitaalin dagaala isaga uusan jirin in la celiyo isagoon dagaalamin fa mashaa faqad mashaa waxaa socday oo dhex qaaday xakiim ibnu xisaam ninka la yidhaahdo baa fi nnaasi dadkii ayuu dhex qaaday wa ataa wuxuu u yimid cutbata ibna rabiica oo ninkii markaa ugu da-da weynaa ahaa yuu u yimid meesha fa qaala wuxuu ku yidhi yaa abal waliid waa kunyadiisii waliidkana meeshaa lagu dili doonaa maalinta badere innaka adigu kabiiru qurayshin quraysh ninka ugu da-da weyn baa tahay ee meesha maanta maraysa wa sayiduhaa odaygeediina waa tahay walmutaaca ka warkiisa la yeelo fiiha qurayshna waa tahay eh fahal laka ma rabtaa weeye ma doonaysaa ma qaadanaysaa waa isla mid fahal laka ma kuu sugnaatay oo ma qaadanaysaa ilaa khayrin khayr ma qaadanaysaa oo ma rabtaa khayr khayrkaasoo tudkaru bihi lagugu xusuusto laguguna sheego ilaa aakhiri dahri intaba la nool yahayba intayba adduunya sii jirto khayr lagugu sheego ma rabtaa qaala cutba wuxuu yidhi wamaa daaka arrintaasi niyaho maxay tahay yaa xakiima xakiimow arrintaasi maxay tahay qaali wuxuu yihi tarjicu binnaasi dadka waad celin wa taxmilu dusha ayaad u ridanaysaa oo adiga ayaa xambaaran amra xaliifika ninka aad isku bahda ahaydeen arrintiisa ahoo camri ibni alxadrami ah kii almaqtuuli la dilay fii sariyati nakhla ilaaladii nakhle ee u watay cabdulaahi bni jaxshi ninkii lagu dilay uu abujahl marmarsinyaha ka dhiganayo waxaad tidhaahdaa ninkaas anaa diyadiisii bixinaya undhe marka quraysh waxaad ku leedahay iyo dadka meesha maraya war xoolihiinnii waa idiin badbaadeen safarkiinnii wuu idiin badbaaday ninkii aad lahaydeen waa nalaga dilay diyadiisi anaa bixinaya xoolihii la qaaday oo dhanna aniga ayaa idin idin siinaya wax dakanoo idinka maqani ma jira iska laabtadhe fa qaala cutba wuxuu yihi qad facaltu arrintaa waan falay waan yeelay anta adiga yaa daaminun damiin iga ama waas iga ah calaya aniga ayaad waas iga tahay bidaalika arrintaa iyada ah inamaa nin kaleba maahee huwa kaas oo camr ibnu ibnu camr ibnu alxadrami ihi xaliifi waa mid aniga aanu iskuba isku bahnahay fa calaya aniga dushayda ayuu ahaaday caqluhu diyadiisu iyo wamaa usiiba min maalihi iyo wax alla wixii xoolihiisa ehe la dhacay uma qaala wuxuu yidhi marka cutba waxa uu xakiim wuxuu ku yidhi ibnu xisaam niyahow fa'ti u tag ibnu alxandaliya war ina xandalo u tag ninka reerkan rogi waa ina xandale hooyadiiba ugu yeedhay waa abaajahlin walxandalatu walxandaliyatu xandaliyatun ummuhu hooyadii weeye war kaa u tag buu yihi fa innii anigu laa akhshaa ka cabsan maayo an yasjura amra nnaasi dadka arrintiisa inuu khilaaf dhex dhigo khilaaf weeye an yasjura inuu khilaaf dhex dhigo falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum wixii soo kala dhex gala soo ma ahayn marka wax dhibaato iyo khilaaf iyo balaayo ninkaasaa dadka dhex dhigi kara ninkaa u tag wuhi fa innii anigu la akhshaa kaba cabsan maayo yihi an yasjura amra annaasi dadka arrintiisa inuu khilaaf dhex dhigo ama uu qaso ama uu wareeriyo hayruhu cid aan isaga ahayn uma markaa kadib qaama wuu kacay cutbatu ibnu rabiica ayaa istaagay khatiiban isagoo dadkii hadal u jeedinaya fa qaala wuxuu ku yidhi yaa macshara qurayshin qurayshay innakum idinku wallaahi baan ku dhaartaye maa tasnacuuna waxalla waxaad ku samaynaysaan ama waxaad ku falaysaan ma jiro bi-an talqow muxamadan berri inaad maxamed la kulantaan oo dagaal kaga hortagtaan iyo asxaabahu shay-an waxbaba ma ka helaysaan waxalla waxaad ku falaysaan oo idinka imanaya ma jiraan oo idinka soo dhiiqi maxaa jira wallaahi baan ku dhaartee lain asabtumuuhu haddii aad jabishaan ood laysaan maxamed iyo raggiisa haddaad laysaan laa yazaalu inta la nool yahay wuxuu ahaanayaa uusan ka baaba inuusan ka zuulaynin alrajulu nin oo idinka idinka mid ahi yanduru inuu eego uun fii wajhi rajulin nin wejigii ninkaasoo yakrahu uu nacayo annadara ilaahi inuu fiiriyo maxaa jira qatala wuxuu dilay ibna camihi in adeerkii buu dilay oo ibna khaalihi in abtidii buu dilay aw rajulan min cashiiratihi ama nin qoyskiisa ayuu dilay marka waa dagaal sokeeyeed waxaad leynaysaan waa dadkiina uun farjicuu iska noqda wakhalluu u kala dhexbaxa bayna muxamedin iyo wa bayna saa'ir alcarabi iyo carabta inteeda kale u kala dhexbaxa fa in asaabuuhu hadday iyaga nimankaa carabtiihi ay muxamed ka adkaadaan oy asiibaan oy dilaan oy ka adkaadaan fa daaka arrintaasi alladii arrintiisii arrintii weeye aradtum aad rabteen waa saad jeclaydeen wa in kaana hadduu ahaado hayra daalika kaas mid ahnayn hadduu ahaaduu isagu adkaadana uu ninkii adduunka qabsadana alfaakum ha idin yimaado uunu haydin arko haydinla kulmo oo haydinku soo noqdo alfaakumtu waa sidaas alfaakum ay ay alqaakum haydinla kulmo isagoo madaxu adduunkii o dhan ka soo wada adkaaday walam tacaraduu minhu maa turiiduuna idinkoo ah wixii aad ka rabteen hadda waxan aad rabtaan oo dil ana arrintii iyada aydaan ula tegin oo wax dakana a ka qabin ninkii hadduu adduunka o dhan ka adkaado uun haydiin yimaado oo aad kulanteen isagoo wax dakana aydan ka qabin weeye warkan oo kale hadda ka horna wuu soo jeediyey cutba laakiin caqligaas nasiib darro kama faa-iidaysanin oo dadkii beder lagu dilay yuu kowka ahaa sidaasna gaalnimadii ku dhintay isagoo ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya islaamka laakiin dhowr goorbu wuxuu keenay warkaas fiican oo kale laakiin kuma uusan dhaqmin maxay u tartay abujahal unbaa mar walbaba ee ka sayd calaynaya oo ka lagu meersanayay wuxuu yidhi fa in asaabuuhu carabtaasi hadday ninkan asiibaan oo ay ka adkaadaan fa daaka arrintaasi alladii arrintii weeye aradtum aad rabteen wa in kaana hadduu ahaado natiijada ka dhaca ka dhex ka soo baxda loolanka iyo dagaalka carabiya isaga dhex mara hayra daalika kaa waxaanayn hadduu ahdo isagu adkaado alfaakum ha idin yimaado haydinla kulmo walam tucaraduu walam tacaraduu minhu idinka oon la qaabilin ninkii minhu xaggiisa maa turiiduuna waxna hadda aad rabtaan xumaanta idinkaoon la qaabilin oon dakana ka qabin un ha idin yimaado dadkii markuu intaa u jeediyay dadkii warkii way qaateen wandalaqa xakiim wuxuu aaday ibnu xisaam ilaa abijahl buu aaday wahuwa isagoo abujahl yuhayi u diyaarsanaya oo hagaajisanaya dircan lahu cambuurbilaad uu lahaa isagoo hagaajisanaya qaala wuxuu ku yidhi xakiim yaa abalxakam kunyadiisa tan ahayd abalxakamow ina cutbata cutba ibnu rabiica oo ninka meesha uga odaysanaa arsalan isoo diray bikadaa wa kadaa sidaa iyo sidaana uu igu soo diro in layska laabto oo waxba yaraatee ee faa-iidoo laga heli ninkan dagaalkiisa uusan jirin ninkii loo socday oo ibn alxadrami ahaana isagu uu diyadiisa bixinayo safarkii abu sufyaan watana ilaahay noo badbaadiyey marka waxaan u dagaalanaba meesha ma yaalin warkaasuu ku aqriyay faqaala abu jahl wuxuu ku yidhi intafaka wuu buufsamay wallaahi baan ku dhaartay saxaruhu sanbabkiisaa buufsamay waa waa eray carabtu dhihi jireenoo qofku markuu cabsado yaa inagu xaar weyni wax saasaan idhahnaa laakiin iyagu saasay dhihi jireen carabtu sanbabkiisibaa buufsamay cabsi daraaddeed intafaka waxaa buufsamay buu yihi wallaahi baan ku dhaartay saxruhu sanbabadiisiibaa buufsamay qaala cutba wuxuu yidhi maya haa xiina markii uu yidhi xiina wuxuu yidhi xiina markii ayay buufsameen ra-u arkay muxamadan iyo asxaabahu markuu arkay yuu cabsaday buuhi ninkii odayga ahaa kalaa wax la noqonayaa ma jiru yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa narjicu inaanaan laabanaynin xataa intii yaxkum allaahu alla uuna kala noo kala gar noqo baynanaa annaga iyo wa beyna muxamedin maxamed oo midkayo u goobta joogo wamaa bicutbata cubta cutbana muusan ahaanin wamaa cutbata wamaa bicutbata cub- cutba muusan ahaanin maa qaala wuxuu yidhi cutbo waxaa ma rumaysna ayuu ka wada waxaan uu shee- sheegaya ma rumaysna ee cabsi baa ka keenaysa wamaa bicutbata cutba kuma ayna sugnaanin maa qaala waxan uu yidhi oo halla noqda ahi ka dhab ma aho wuxuu rumaysanayay ma aha eh walaakinahu wuxuu arkay hase ahaatee walaakinahu cutba qad ra'a wuxuu arkay ana muxamedan ina- in muxamed iyo asxaabahu asxaabtiisu aakilatu juzuuri jazuurin niman geel cunayaal ay yihiin yani tiro waxay ka qabaan niman geel qalanaya inay yihiin midda kale wa fiihim waxaa ku jira maxamed iyo asxaabtiisa maxamed asxaabtiisa waxaa ku jira ibnuhu wiilkiis inan uu dhalay oo abu xudayfe la yidhaahdo ibnu cudba ayaa ku jira kaasoo qad aslama islaamay qadiiman man hore wahaajirana hijrooday fa takhawafukum calayhi isaga ayuu cabsanayaa buuli isaga ayuu idinka cabsanayaa buuli fa takhawafakum wuu idinka cabsaday calayhi ilankiisa inaad dishaan oo hadduu dagaal meesha dhaco inaad wiilkiisa dishaan wuu ka cabsan isna waxa weeyaan fulinimaa qaadayoo markuu arkay maxamed iyo raggiisii oo geel cunaya oo geel cunayaal oo tiro badan yaa waxaa buufsamay buuhi sambabadiisi intaas wuxuu ula jeedaa inuu ka cadheeyo wuxuu yaqaan waa nin ay is- is-yaqaanin ilmaadeer yihiinoo wuxuu yaqaan wuxuu ka cadhoonayo walamaa markii balaqa uu soo gaadhay qowlu abijahlin walamaa balaqa markuu soo gaadhay cutbata cutbe markuu soo gaadhay qowlu abijahlin abijahl hadalkuu yidhi aad buu u xanaaqay markaasaa wuxuu yidhi intafaka wallaahi wuxuu yidhi waxaa buufsamay wallaahi baan ku dhaartay saxruhu isagay sambabadiisu buufsameen wuxuu kusii daray qaala cutbe haddana wuxuu yidhi sayaclamu wuxuu ogaan doonaa musfira istihi dhuusa weynahaasi musfira istihi intaasoo laysku qabtay musfira istihi oo laysku qabtay waxaa weyaan dhuusa weyne waa cay kale uu caayayo daraad weeye daraad kii dhuusada badna ee dhuusa weyne ahaa wuxuu ogaan doonaa man ciddii intafaka uu buufsamay saxruhu sambabkiisu ana aniga inuu yahay am huwa isaga intuu yahay abujahl marka ujeedadii uu lahaa wuu ka gaadhay maxaa jira ninkii wuu xanaaqay dagaalkuu la gelayaa wa tacajala wuu soo degdegay wuu soo dhaqsaday abujahl makhaafata isagoo ka cabsanaya an taqwa inay xoogaysato haadihi lmucaarada fallaagadan ku kacday inay xoogaysato isagoo ka baqaya fa bacatha wuxuu u cidiray calaa ithri haadihi almuxaawara doodan kadib doodan dabadeed wuxuu u cidiray uu yidhi ii imow ilaa caamir ibni alxadrami nin la yidhaahdo oo safarka la socday aan idhaahdo colka la socday safar ma aha meeshu safar ma ahayne kaasoo ahaa akhi camr ibn alxadrami camr alxadrami walaalkii alxadrami almaqtuuli oo la dilay fii sariyati cabdullaahi bni jaxsha lagu dilay fa qaala wuxuu ku yidhi haadaa kan oo cutbiihi xaliifuka oo xaliifkaaga ninkaa isku baxda ahaydeen eed ka dhowraysay inuu kuu heliyo yuriidu wuxuu doonayaa an yarjica binnaasi inuu dadka celiyo waqad ra'ayta indhahaaga aanad saartay oo waad aragtay ha'raka argoosashadaadii bicaynika indhahaaga ayaanad ku aragtay waa kan ee faqum istaag fanshud codso oo bari khufrataka ballantii iyo axdiga idiin dhexeeyey ii oofidhe ballantii inaga dhexaysay ballantu waxay ahayd inaad ii hiilise waa maqtala akhiika iyo walaalkaagii la dilay inuu arrintaas ee, kugu soo aargudo uu gacan kugu siiyo warsa buu yidhi fa qaama wuu istaagay caamir ibnu alxadrami ayaa istaagay fa kashafa wuxuu fayday can as- can istihi dabadiisa maradiibuu iska qaaday wuu isqaawiyey wa saraka wuuna qayliyey waa camraah waa camraah alla talaa'i camarow alla talaa'i camarow buu yidhi fa xamiya alqowmu dadkii way kululaadeen arrintii way kululaatay ficilaa wada qaaday wa xaqiba amruhum arrintooduna way adkaatay dadkii arrintoodii way adkaatay wastawthaquu waxay ku adkaysteen oo lidhi aan ku adkaysano istawthaquu min alwuthuuq weeye talabu lwithaaqa in la dhuujiyo weeye dhuujin wastawthaquu waxay dhuujisteen calaa ay isku adkeeyeen ay ku adkaysteen calaa maa hum calayhi waxa ay ku sugnaayeen oo min ashari colaad ah colaaddii aan sii wadnaa colaaddii iyo dagaalkii wa afsada cala annaasi dadkana waxaa ka kharibay oo ka baabi'iyey oo ka fasaadiyey alra'yi ra'yigii alladii ra'yigaasoo dacaahum uu ugu yeedhay ileyhi ra'yiga cutbatu ugu yeedhay ayuu ka fasaadiyey ninkii abujahl ahaa wahaakadaa sidaas yaa taqallaba waxaa ka adkaaday oo ka gacan sarreeyey oo ka qaalib noqday adtayshu fudayd iyo madax falluuq yaa cala alxikmati caqligii iyo xikmadii yaa ka qaalib noqday oo ka sayd caleeyey wadahabat iyana way tagtay oo way baaba'day haadihi almucaaradatu ka hor imaadkanina duuna jadwa faa'iida la-aan ayaa iyana tagtay halkaas iyana ku baaba'day marka markasta oo la keeno wax wanaag ah waxaa weeye abujahl macagta ku dhufanayay waa nin isagana meel loo wada dee nin meel loo wada weeyo inkaari ku dhacday qadar ilaahay subxaana wa tacaala uu meel meel yiilay qadarkii ayaa fulaya hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah